waxaa maalintii saddexaad magaalada beledweyne ku sugan odayaal dhaqan uu hogaaminayo imaam daahir imaam maxamuud oo beledweyne u yimid xalinta xiisadii ka dhalatay fal dil ah oo lix iyo labaatankii bishii disembar ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe wafdiga imaamka waxaa dhinac socday wafdi kale oo isugu jira xildhibaano wasiirka cusub ee wasaaradda badaroolka iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka cabdulaahi sambalulshe dhammaan dhinacyada beledweyne yimid ayaa waxay ka shaqaynayaan in la qaboojiyo xalna laga gaaro xiisadii ka dhalatay dilka askartii fasaxa soo qaadatay ee guryahooda kusoo wajahnaa halka ay wax u marayaan wafdiga imaam daahir imaam maxamuud waxaa warfidiyeenka maanta uga waramay mid ka mid ah odayaashii la socotay imaam daahir
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin magacaygu waxa waaye muxuudiin xasan farax waaye waxaan ka mid ahay wafdiga oo hogaaminayay imaan kabeesha madalood oo u yimideen nabadaynta iyo waxyaabahan ka dhaca xalintoora intii aan joognay dhul beriaan joognaa waxaan shiraro la qaadanay ninka layihahdo ugaaska ugaas yuusuf xasan ugaas iyo odayaal kale haddana waxaan la qaadanaa isagana taliyaha yani sibaloshe waa marna mas-uul dowladeeda marna nabadoon ah ayaan maaragtay la qaadanaa isagana shir arrimihi waxay noo marayaan meel aad u fiican oo aan rabno inaan wixii jirana ka hadalno maydkana aan duugno waxaan sugaynaa wafuud kaloo ka imaanaysa hadda dhinaca muqdisho aan sugaynaa hadda dhib kale aan todoma jiraan waan isku fahmnay inaan samayno intaas gooyadu waxawaaye waa in maydkala duuga ka hadda maydka bannaanka yaala wax kale waa naga dabaynayaan waa in maydka la duugo waxaa laalaya wixii qaab darro ahoo meesha ka dhacay oo yani oo gefkaayana waa laga xiraya raggaa jooga
taliyaha hay-adda niisa cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo la hadlayay odayaal iyo waxgarad shir maalmihii ugu dambeeyey uga socday degmada maxaas ayaa waxa uu sheegay inay tahay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo falkii dhacayna jawaabtiisa laga sugo dowladda soomaaliya
khyaari marka dowladnimada dabcan oo baadiyaha marka la joogo ratina waa laysla rartaa midna kaligaa rartaa sooma midka laysla rarta nibahaanuu saartaa haddaa aan ulku dhufto buubo xaama kale hadday jabaan taadan waa jabi dabca haanta annagaan dowladnimada ku leenahay annagu haddaa dhinacayna ka duminno annaga unbaa tahayna duminayna waxaa dhici karta tan kaleeto inay fiican tahay dadkayna hadda haddii la soo bixiyo furmaha la soo bixiyo horta cilmiloos iyo inta udhexaysa lamagalay amayna daaqdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyed laga soo tagay beledweyne hala yimaado hiina hala yimaado horta intaas waa wiilashii la soo bixiyey laba bilood kadib markii dhibic la saaro mushaarka laga jirto hilfaan loo qaado oo wixii hallaabaan ila haddii mid baxa mid kalaa imaanaaye hadhowna oo jidkaa la gelayaa shantan wiiloo taaganoo hadda qabiilkiinna tacbaanshe toban kun askari idinka u yeerteen oo jidka galay maxaa samaynaysaan horta sidiisaba waa jananka adduunka u fiican waxaa layidhi ninka cadowgiisa asagoo xabad ku ridan kala dira waay nimankaasoo asagoo ayagoo nala diranay raba horta inayna kala diraan annagu doqobamaana horta macadowgeenna annagoo si taagtaaganana isticmaalaya waa mahadsan tihiin dad sharaf laha tihiin maydkaanina aan asanno dowladdiina waa isku imaanaynaa dadka diriskano wax naga dhexeeyaanna waa isku imaanaynaa waana kala daawoobaynaa waxaan fursad inaan u rognaa u baahannaha khaladaadka dowladda ka jira lagu saxo midka dariska ku jira laga saxo annaga dhexdeenna lagu saxo maamulkii annagana lagu saxo fursado waaweynaa furan inkastoo hadda goobta goob siyaasadeen laakiin fursadahaas wiilashaas dhintay dhiigooda dad badan inay ku badbaadaan hadda kadib aal rabaa haddii ilaah yidhaahdo wanaag badan inuu ka dhashaa loo baahan yahay in ka badan ilaa laba boqol oo askari oo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen askartii la dilay ayaa waxay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley kadib markii ay ka gadoodeen falkaasi dilka ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne